iyo barnaamijka caweyska washington caawana dhegaystayaal waxaan barnaamijka idinku hayaa qayb kale oo xiiso badan oo ka mid a sheekada gobaad toddobaadkii hore gabdho badan ayaa taageero u muujiyey wiilasha gudaha sidoo kalena hal abuuro kala duwan ayaa fariimo ku ganay gobaad kuwaasoo isugu jiray daandaansi iyo weliba talasiin hase ahaatee toddobaadkan gobaad waxay soo jeedisay in ragga lala garnaqsado inta aan sheeko loo furin ragga gudinu qaatee lacag diniya dhaafsaday gabdhaheenni soomaal sida guunyo xoolaad gayi kale u dhoofsaday ragga gabay xilkoodii hooyooyin wadagobah idinkoon garta u dhigan guurtidii u baaqdirin inaad gogol u fidisaan darow aad u karisaan kalgacayla gunudaan geli weyda imaankee bal gadaalu laabtoo gabdhayahow mar kala shira wacdaraha sheekadaasi ma yaraa dhinaca kalena dhegaystayaal waxaan barnaamijka caweyska caawa idinku hayaa quruxdu caynka maaha casaankiyo dhiiga maaha cadaankiyo dheeha maaha xududiyo muraqaha maaha cadarka kankamaaya maaha caawadii online ahaw maaha waa dhegayste ku xidhan barnaamijka caweyska washington oo nala wadaagaya caawa quruxda iyo sida uu isaga u yaqaano qaybta dambe ee barnaamijka caweyska washingtonna waxaan idinku maqashiinayaa waa qaybta aan kusoo xirayo waraysiga ah aan la yeelanay fanaanka weyse sheekh cumar oo toddobaadyadii lasoo dhaafay intiinii la socotay barnaamijkan caweyska washington ay ku dhegaysanayeen waa caawa iyo caweyska washington sheekada gobaad toddobaadkii hore gabdho badan ayaa taageero u muujiyey wiilasha gudaha jooga sidoo kale hal abuuro kala duwan ayaa fariimo ku halgaaday gobaad kuwaasoo isugu jiray daandaansi iyo talasiin hase ahaatee toddobaadkan gobaad waxay soo jeedisay in ragga lala garnaqsado oo lala garramo oo gogol lala fadhiisto inta aan sheeko loo furin sheekada oo dhammaystiran iyo halka la ysla taagan yahay waxaa inoo haya ismaaciil xuseen farjar oo sheekada soo diyaariya
waa mar kale iyo silsiladeenni gobaad xashay haddii toddobaadkii hore xaalku joogay iyada oo la dhowrayo warka gobaad toddobaadkan farriinteeda waynu haynaa laakiin aan ka horreeya waxaa farriin ka soo diray dalka sacuudiga hal abuur lagu magacaabo cabdisalaan ibraahim isaga oo la garnaqsanaya hablaha gabadh guudka loo dabayo gurigooda joogto edab lagu gardaadsho qurux gaar la noqoto giddigood raggoo idil guudka ay ka eegtaan ninka gini ku baayacay leyl buu gudayaa waxba wuusan garanayn hees guun ahaydoo guyaal hore baxdaa tidhi geela xoole kuma jiro gobaaday in adeer goob walbaba ha joogay raggu guud ahaantii gayaankaaga weeyaan waxse kala guraayo kala geynayaa jira kaan geel lahaynee gaawaha u culin ee ramadkuna guga u dhalin gaajo kaama reebee gobaaday iska ogow ku kastaba ha qooqee rati aan gadaal baran geel laguma daayee gobaaday iska ogow mar hadduu guweyn yahay gadhku uu gondaha tegay gibil lama hagoogtee gobaaday iska ogow gabagabada maansada gobaaday in adeer haddaan soo gunaanado dadkan soo gabyaayee midba gees ka soo galay gaar inooga saaro aan guriyagleeloo tale aan gorfaynee geedka hadhkiisiyo goobta haramaas kale goonima u istaagnaa dareenkaas cabdisalaan waxaa mid u dhow qaba sayid cumar bashiir shiikhdoon oo isna ku sugan magaalada muqdisho wuxuuna leeyahay horaa ila galeediiray goombaarta nacasta iyo gaariga fariidda walow geesan uu dhaqo gamboolay sirteedaa lagama sal gaaree mawjadaha isgalay iyo maskarada gadaamay waa howlo guuniyo gebidhaclaha dumarow u goolmundantoodiyo damac lagu soo gaabsaday kanka gurasinta iyadoo ku meel gaar dharaartaan kanna waayahaa goran oga gudub duruufaha kanna casho igeen iyo la gorfee casuumeed kanna geed fadhiisiyo kusoo qaad arrimo guur kanna facebook soo geli oo gaal faren ha kugu dhaho kana adaan guddoonkiii kuu dhiibtay gaarkee guusha hay ku oro oo durbadii isgadiyo kulligood ka guuru hadba galaba meel dego adinkaon gambaladayin yarta guudka firataay xadashada gayaankiin guluf iyo dhaleeciyo garaafaha ka timidoo geedaan dhammaanoo aan laga gayoonin waa nagu lugaysee gablantale adduunin gabraartiinu dheera gabooyuhu tegaysna shirqoolkaad gangimateen inta geesi caaniyo haliyey galo kafuura qafri lagu gufeeyo dartiin uu iciil galay tirada lama gaaree walownaan garsoor furin godad baa ka tiilee galof ololka beenta kalgacayl inaga dusa garka iyagoo naha bidix oo dhari gadaashii waxa aan u goobnaa alla ilaahay ka fogeeyaan waa gunaana sheekadu warna gabagabeeyey laba arrin soo gala karta gaasirnayntiin iyo gashigaad beerteen rawaakii garaabee haddii kala guro abbaas ganana uma fiicnay haddaanan ged kala bixin hablayahowna kala gura waxaan filayaa goorahanba waxaad sugayseen waa jawaabta gobaad oo london ku sugan talow doodihii iyo fariimihii maalmahanba ku socday maxay ka tidhi muddaan gaabsanayay mar hadday gadoonto xaajadiigu racantoo gees kale u baydho ragna guud ahaantood gafka ii xambaariyey aniguna go-aankayaan golaha soo dhigo guriceel baraaw iyo saylac goonyaheediyo golihii darwiishkiyo gorgoriyo nugaal iyo gada iyo wardheer iyo gaalkacyo iyo bari gobolada dalxiiskaee webiyada gudbaayo badda ay ka guuxday kuu la dhigay barwaaqada guud ahaan dalkeenii wiilasha garaarka iyo gabayada ka tiriyow godob baan tirsanayaa ma garaabi doontaan mise waa gadiinii wiilashaa gurxamayow garaleemadowbaa inaad garabka siisaan ninka gabay xilkiisii markii aan godoomayna garab qudhayso o dhan xalkeebaad gobaaday gacalay ku sugan tahay gunta xamar ninkaa jiray gardarrada badheedhee marwo geeriyootay ugu tegay godkeedow haddaad geesi jira tahay garta madad ka niqi kara gar cadaaladeed qaab ama gaabsa hadalkaba godob lama xambaartee gabankaa cartamayee su-aalaha ganaaye guriceel ku noolow gabdhaheenna soomaal geygooda hooyay gogol wacan ku seexdaan anna guuro laydhexe gabay iguma baaqdirin kuna waxaanu qaatana inay gaajo reebtiyo gurye inay binaysaba kama sheego golayaal gobta ay ku gulantee ka gaabsaday jawaabta waa gunaanadkayga iyo maasada gunteeda iyo gebagabada hadalkee hablahaa go-aankaiyo garashada ka simanow go-imaadiloodeen gafkayna raguu galay gurufkiiyo colaadaha gobolada ka jira qaar ragga guudka saartee gocandhada idiin dhigay guumaystayaasha ragga dabaguclay nabid geedkaad hadhbidi lahayd ragga gudinu qaatee lacag giniya dhaafsaday gabdhaheenni soomaal sida guunyo xoolaad gayi kale u dhoofsaday ragga gabay xilkoodii hooyooyin wadagobah idinkoon garta u dhigan guurtidii u baaqdirin inaad gogol u fidisaan garow aad u karisaan kalgacayla gunudaan geli weyde maankee bal gadaalu laaftoo gabdhayahow mar kala shira aad bay u mahadsan tahay amran xuseen cabdi oo maansadaasi inala socodsiinaysay dhegaystayaal waxaa naga xasuusinaa in maansooyinkan iyo barnaamijka oo dhammaystiranba aad kala socon kartaan idaacaddayada berri ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna waxaan dib idinku celinayaa caashe ibraahim aadan caashe cuud oo halkaas inooga sii wada barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington
aad baad u mahadsan tahay ismaaciil dad badan ayaa aad isugu maandhaafsan quruxda iyo sifaha ay leedahay qof waliba oo ilaahay abuuray si ka duwan sida qofka kale u yaqaano ayuu u arkaa inay quruxdu tahay dhegaystee lagu magacaabo safwaan cali ismaaciil oo degan waddanka norway ayaa barnaamijka caweyska washington soo gaarsiiyey tix uu ku cabirayo quruxda iyo waxa uu isaga ahaan u yaqaano qurux quruxdu caynka maaha casaankiyo dhiiga maaha cadaankiyo dheeha maaha xuduudiyo muraqaha maaha cadarka kankamaya maaha caawadii online ahow maaha camiraada snaabka maaha cadceedinta suuqa maaha cankiyo dhawankaaga maaha cawayskiyo muusi maaha xiridkuun casee maaha casarkoo la baxo maaha ilcilowga imow maaha calaashaan caynkaasba maaha cayn kaleeto waaye cilmiga diintaada weeye cisiyo sharaftaada weeye caqliga maskaxdaada weeye cibaadada eebbe weeye caadimka xuskiisa weeye cadaalada dhowra weeye caqiidada toosan weeye cafiifnimada cafiifnida dhowrsan weeye cisee waalidkaa weeye culidda maankaaga weeye cisiga hoygaaga weeye caways ha ku raagin weeye ha caasiyin eebbahaa weeye
waa hagaag weli waxaad la socotaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a qaybtan u dambaysa ee barnaamijka caweyska caawana waxaan idinku maqashinayaa qayb aan kusoo xirayo waraysiga aweys sheekh nuur oo ah fanaan da-yar oo ku nool magaalada muqdisho oo toddobaadyadii lasoo dhaafay aan idinku soo gudbinayo barnaamijkan caweyska washington muqdisho waxaa aweys ku waraystay waryaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle okay yaan usoo laabta kabanka fanaani waanbeen baa garaacnay kabankan cilmigiisa naftiisa garaacd u baahan sideed iskugu keenta inaad fanaankii iyo kabankii waagaa loo garaacay inaad maanta garaacdo
wallaahi nio anigu kabankaan jeclaa horta aan xiisaynaya inaan barto waxaan isku taxalujiyey inaan barto aan isku taxalujiyey waana hadda meel fiican horta ii marayaa walow aan weli natiijadii aan rabay aan weli gaarin hadda meel fiican oo hadda kabanka ii marayaa waxbarashadiisu wax adigu waxaa ii haray oo keliya in waayo aragnimo badan aan helo keliya iga maqamis gebagabadii baan soo gaarna dabcan barnaamijka caweyska washington ee martida ku ahayd maxataabaad is leedahay way ahayd ama fanaankee rabtaa inaan dhowr hees ka soo qabanno kuwa kugu waaweyne heesaha sida gaarka adigu aad u jeceshay tii dadkaa noo garaacaysa maanta
mubtaasiraadi cashaqiina siraay salkaynumoodni la saaqay berigii mubtaasiraadi cashaqiina siraay salkaynu moodnay la saaqay beri hore
waxaad nagu soo celisay fanaankii weynaaya xasan aadan ayadaasaad leedahay way tahay kuwa saamaynta ugu leh aada iyo aad aad heestaan jeclay kamid tahay
heestaa baan rabnaa inaan kuu ciyaarno
ma ogtahay jiraade cashaqiina siraaye sahalka aynu moodeen cashaqiina siraaye sahalka aynu moodeen nasabay berigeen inu soo kordhaayo iyo dabayliyo ficiye xerya inu soo kordhaayo iyo dabayliyo ficiye xerya oon xalay taqiidhexe hurdadii ka talaano oon xalay taqiidhexe hurdadii ka talaano safaad malee jacaylku wan sidaay ilaa qaabo sudbu ilaa qaabo uu haygu siiday safaad malee jacaylku wan sidaay ilaa qaabo sudbu ilaa qaabo uu haygu siiday
aad baad umahadsan tahay awash umur dhegaystayaashana waxaan ku macsalaamaynayaa kabankaaga fanaanka aways ayaan ku soo xirayaa barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkan intaan mar kale hawada ku kulmayno isma dhaafno
ama